imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee yooxanaha koowaad iimaanka masiixiyiinta ku alla kii rumaysta inuu ciise yahay masiixa ilaah buu ka dhashay oo ku alla kii jecel kan dhalay kan isaga ka dhashayna wuu jecel yahay taasaynu ku garanaynaa inaynu carruurta ilaah jecel nahay goortaynu ilaah jeclaanno oo qaynuunnadiisa xajinno waa kan jacaylka ilaah kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno oo qaynuunnadiisuna ma cusla ku alla kii ka dhashay ilaah wuxuu ka adkaadaa dunida oo waxaa libta ka adkaata dunida ah rumaysadkeenna waa ayo kan dunida ka adkaadaa kan rumaysta inuu ciise yahay wiilka ilaah mooyaane kanu waa kii biyo iyo dhiig ku yimid oo ah ciise masiix biyo keliya kuma iman laakiin wuxuu ku yimid biyo iyo dhiig oo waa ruuxa kan maragga fura waayo ruuxa waa runta waxaa jira saddex marag fura waana ruuxa iyo biyaha iyo dhiigga oo saddexdaasuna waa isku mid haddii aynu marag furka dadka aqbali lahayn marag furka ilaah baa ka weyn waayo marag furka ilaah waa kan oo ah inuu wiilkiisa ka marag furay ka wiilka ilaah rumaystaa maragguu ku haystaa nafsaddiisa kii aan ilaah rumaysanna wuxuu isaga ka dhigay beenaale maxaa yeelay wuxuusan rumaysan maraggii uu ilaah ka marag furay wiilkiisa maragguna waa kan kaas oo ah in ilaah ina siiyey nolosha weligeed ah oo ay noloshannu wiilkiisa ku jirto kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay kii aan wiilka ilaah haysanna nolosha ma leh dhammaadka waxyaalahan waxaan idinku soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah si aad u ogaataan inaad nolosha weligeed ah leedihiin oo tanu waa kalsoonaanta aynu isaga u qabno taasoo ah haddaynu wax un doonistiisa ku barinno isagu wuu ina maqlaa oo haddaynu ognahay inuu inaga maqlo wax alla wixii aynu ku barinno waxaynu ognahay inaynu leennahay waxyaalihii aynu isaga ka barinnay haddii qof uun arko walaalkii oo samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waa inuu ilaah baryo isaguna noloshuu siin doonaa kuwa samaynaya dembi aan xagga dhimashada ahayn waxaa jira dembi xagga dhimashada ah oo anigu odhan maayo kaas ha ka tukado xaqdarrada oo dhammu waa dembi oo waxaa jira dembi aan xagga dhimashada ahayn waan ognahay in ku alla kii ilaah ka dhashay aannu dembaabin maxaa yeelay kii ka dhashay ilaah naftiisuu ilaaliyaa oo ka sharka lihina ma taabto waxaynu ognahay inaynu kuwa ilaah nahay oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta ka sharka leh waxaynu ognahay in wiilka ilaah yimid oo wuxuu ina siiyey garasho si aynu ugu garanno kan runta ah innaguna waa ku jirnaa kan runta ah oo ah wiilkiisa ee ciise masiix ah kanu waa ilaaha runta ah iyo nolosha weligeed ah carruurtiiyey sanamyada iska ilaaliya